madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabduqaadir cali ayaa si wadajira u dhagax dhigay dhismaha cusub ee ku shaqeyn doonto wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalk soomaaliya ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal asad cismaan cabdulaahi gudoomiyaha ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed caamir iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda ayaa goobjoog ka ahaa dhagaxdhigga xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya dhagaxdhiga kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed cabduqaadir cali wasiiro iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay dhalinyarada soomaaliyeed oo sanad kasta la xuso shan iyo tobanka meey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed cabduqaadir cali ayaa sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ay fahmeen dhibaatada qabyaaladda mudane madaxweyne maanta meeshan waxaa ku sugan dhalinyarada soomaaliyeed labada hal hays ee ahayd s y l ay ku suntanayd ee ahayd la dagaalanka qabyaaladda iyo gobonimo doonka dhalinyarada soomaaliyeed weli waa u taagan yihiin la dagaalanka qabyaaladda iyo gobonimo doonka qabyaalad dhalinyarada soomaaliyeed waa ka nasahan yihiin wax qabiil la yidhaahdo oo dhallinyarada soomaaliyeed ay ku dhaqmaan ama ay yaqaaniin ma jirto waxaan sidoo kaleete aan dareemaynaa laakiin wax yar oo gumaysi dadban inuu jiro waxaan laakiin wadnaa transformationkii aan kula wareegi lahayn xukunkii dalka waxaa meeshaan ku sugan xukunka dalkana la wareegi kara dhallinyarada kale haddaan ka tagno tiimka kashaafada ee meeshaan ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka sheekeeyey doorkii dhallinyaradii s y l ay ku lahaayeen gobonimo udirirkii soomaaliya iyo kaalinta looga baahan yahay dhallinyarada hadda nool maanta waa maalin aad iyo aad u qiimi badan taariikhda dadka soomaalidana ku qiimi badan s y l siddeetan iyo laba sano ka hor dhallinyarada sawiradooda halkaa ay ku yaallaan ee saddex iyo tobanka ahayd ayaa intaa tashatay yaa gaartay saddex iyo toban qof namber aad u badan ma aha laakiin maxay maxay dugsan tahay xigmadda aan mar kasta ku celceliyo anigu oo aan jeclahayn inaa aanan ka caajisayn inaan ku celceliyo oo ah siyaasaddu tiro badnaan iyo magag ma ahan siyaasaddu waa abaabulnaan saddex iyo toban dhallinyaro ah oo sida in badan laga dhawaajiyey aan ahayn dhallinyaro jaamiciyiin ahoo master iyo b h d iyo haysata aan ahayn inay intu isku tageen ayagoo dhuumanaya weliba ay guri ku shireen ay dhaheen warniyaha dalkan iyo ummaddan teenna ah dalka waa dalkeennii dadkuna waa dadkeenniye aan sida u dhaanno sidaan si ma aha sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayaa la aas-aasay ururka dhalinyarada soomaaliyeed ee s y l oo ay aas-aaseen saddex iyo toban dhallinyaraha kuwaasoo door muhiima ka qaatay xornimada dalkeenna